iyo maanta kaliya wax badan bana aabaa weydiisay intii dhowr biloora waa socday hadduu socdana meeshii axad ilaahay ilaahayna kulley waktigiisi way dhimatay demi lahaa raggii debin dadkii debin lahaa oo lagu kalsoonaa weli may selin hadde waxa weeye wuxuu la demi waayey khilaaf dadkii waxa debin lahaa ay iskhilaafeen baa waxaana kasii socodbayaan isbuucyaha waxaana kasii bilowday markaan leedahay dadkii damilla ayaa khilaaf ka dhexeeya khilaafkaasi muxuu yahay khilaafkaa waxa weeye waxaa dhacday dhinaca puntland waxay ku hadleen guddigaan qabanno yidhaaheen guddigaas waxaa rabnaa guddi nabdood weeye yidhaaheen markay yidhaaheen dhinaca galgudugna waxay qabteen guddi culmo iyo waxgarad iyo aqiil iyo dicminkar iyo odayaal isugu jira maadeelna waa ku wada hadleen aragtina waa qaar bay is arkeen waxaa uga baxsatay dhinaca puntland baa waxaa ka timid markii qoladan galmudug ay warsoo galmudug ay uga soo jeedisay ay yidhaaheen haddii aan wax soo dhaweyno oo arrintii noo soo dhawaato waxaa ku fiican tahay maamuladu inay nala socdaan oo niman walba wixii ama wax hargeyn lahaa ama wax soo qaban lahaa ama nabada nala xojin lahaa waa maamulada weeye marka maamuladii maawalba maamulkooda hadda horteen maamulada annagoo wadana aanu nabadii saas aanu u xargayn
waan gartay puntland waxay magacowday guddi nabadoonna ah dhanka galmudugna waa laga sugay idinkuna ka galmudug ahaan soomaha inaad isxil qaantaan si xiisada tan oo soo lalaabanaysa loo dejiyo loona gudagalo xasilin ader waa iskaamay de waa midaan kuu tilmaamay waxaan ku yidhi markii la iskaamay oo guddigaa la baxshay maadaama anigu hadda aana joogin oo hadda aan meel abaari jiray waxaan ogsoonahay in la wada hadlay wada hadalkii puntland in la yidhi hadalka waxaan ku weri karnaa uu ku socon karaa amaimaadreer ha noqoto ama aayatiinka nabadda ha noqoto waxaa la rabaa nabadda labada maamulba inay ka qayb qaataan nalana wadaan dhinaca galmudug hadalkaasay jeediyeen nimankaanna waxay yidhaaheen annagu maamul warkiisa kuma jirto waan gartay laakiin marka laga tago maamulka gaalkacyo heshiis baa jiray ee lagu soo wada degey odayaasha dhaqankaee labada dhinac ayaa gaaray soo kama go'do nabadaynta gaalkacyo labada dhinac odayaashooda iyo odayaal dhaqameedka waxa weeye heshiiska la gaaray de waxa soo gaaray waa waa dawladda labada dawlad laga baamin weeye wixii laba qodoba way dhici kartaa iyagoo odayaashooda iyo waxgaradkooda wata qola walba sidii hadda aanu warka anan hadalnay inay keentaan oo halkaas ay lagu beesareeyey way way u dhowdahay in ayagu intay isku yimaadaan nabadoo dadkooda ay maamulada madaxdoodu ay wax kala waaridaan oo wax kala doostaan oo wax kala saxiixdaan oo waa wax iyadana waa qayb wax ku soo dhawaadaan waxaan ma ugeli karin adeer horta wixii suuragalahaa la qaataa annaga maamulka maamulku kii wax qabanahaya weeye waxaa loo dhigtay oo maamulada ilaahay noo siiyey inaan maarata wax noo xargeeyaan inay wax noo qabtaan wadankayna ka shaqeeyaan wixii caqliga aan ay nooga maarmi waayen in nagala soo laabtaan haddee sidaas si laga gudbahdaada annaga nooga muuqata haddaan galmudug nahay waa gartay marka dagaalkan gaalkacay waa uu soo lalaabtay muxuu salka ku hayaa wuxuu ku salka ku hayaa waa caddayn karnaa in dagaal siyaasadeed uu yahay in dadka nabadda diidan oo cabdiweli ka mid yahay inay gaalo heshiis la galeen inay dalka ay ka rabaan qalqal ka rabaan in soomaaliya markay isdhamayso ilar noqoto gaalo ay waddanka usoo midiyalisanayso suu meel walba inay degayso shidaaladooda iyo adduunkooda iyo maayaguursigooda iyo waxoodooda inay halkaa isticmaalkooda ka wadahayaan soomaaliyana sidaa loo wado maxaa yeelay soomaaliyana sidii loo waday sidaas baa gaalo la qabtaa nabadoone waxaa soo jeedisay eedayn weyn oo ah in puntland ay rabto in ay u gacangeliso dhulka galmudug dad shishay waxaad ku tilmaamtay maxaa ku caddaynaysaa arrintaas inay seexday waxaan ku caddaynahayaa mataalada shacab iyo puntland waxa weeye shacab iyo dawlad weeye shacab iyo dawlad waxaan ku caddayn karaa ku caddaynahayaa markii saxiixii lasoo kala saxiixday cabdikariim si usoo socday buu dadkii u yeeray nabad baa soo saxiixay nabad baa laga qayb qaatiyey warbaahin waa la geliyey dalol waa la mariyey siyaasankaasay ku fushay alaabtaa la dhig wax dagaal malaynahayo ma jiraan cabdikariimna waxaa laga malayay sidoo kalea laga malaynahayey mana hadlin wixii la hadli waayana haddee nabad buu soo saxiiday mana hadlin wuxuu qaabkiisu noqday dagaalkaana buu noqday waa gartay nabadda gaalkacya marka yay ka go'daa waxay ka go'daa markii ninkaas sheego xamaara meesha carabta la isugu tegay madaxweyneyaasha isugu tageen waxa carabta dad muslina weeye muslim isku halaagsanaya waxay ugu yeereen labada madaxweyne oo nabadda ay ugu yeereen inay madaxweyneyaal yihiin inay dadka ay dambayn karaan waxay ka go'daa ayagoo iskaashada madaxweyneyaasha ayagoo sida ay heshiiska ay soo qaadeen ayagoo wada fuliya oo aan aan u kala harin shacabkooda waxgaradkooda iyo culmadooda iyo dicmisoolkooda la tashada ayaa nabaddu ka goyn kartaa laakiin ka odayaal dhaqameed ahaan doorkiina waa ka gaabayseen soo maaha sidii colaadda loo dumin lahaa anagu maamul baan nahay maamulkuna waxaa loo baahan yahay Hmm.
anagu maamulku haddee maamul ba- u sameeyo waa sidaas wax qalada markaa aragna hala gaaro laakiin waa gartay marka dagaalka gaalkacya muxuu ku dambayn doonaa wuxuu dhammayn doonaa toban nin markay hadhe toban qof markay isku hadhe cabdullahi yuusuf iyo caydiid wax ka caqli badani ma jirin wax ka xamiya badani ma jirin wax eh, la aqoon badan oo ka aqoon badanina ma jirin waxay weeye markii labaatan sano ay kaxaynayeen bay subaxi dambe isu yimaadeen waxay yidhaaheen dalkan aan nabad u goonin nabadii waa ku heshiiyeen waa keeneen markay keeneenna dadkii waa la qaatay waxa weeye dadkan wuxuu ku dambaynayaa nabadoone maxaa ula jeedaa halkaa fasir toban qof marka isku soo harto dee dadkii sida hadda markaa socoto waa ujeedaa dad maalin wala meydkii lagu faayo oo meydkii la iska la-anhayo oo aan xanuun leedahay war Me- maxaa noo talaa aan la erin war Me- maxaa yeelna aan la erin hadde dadkii in la laynhayo dad la- maalin yeedii la laynhayo konton nin boqol nin nin maalin walba dhibanayso maxaa harayaade marka micnihii Haraya- waxaa waa hari mahayaan micnihii waxaa u gartay markii la islaayo tobanka qof ay soo harta ayaa nabadda ee, gaalkacya xal ka keenaysa miya tobanka qof markii ay soo hadho oo daalka ay toban ama ha noqoto ha boqol ha noqdo ruuxii soo hara Mm.
markaasa oo tala dhacdo oo muxur muxur la waayo markaasay iyagoo eh, isku imaan iyagoo aan wax ay qaymaha hooyo nool ahayn ajnabina uu soo dego oo la xukumo oo la maamulo oo qof duur madow ay waayaan oo wax daran lagu samaysanayo ilaahay wax ku banaan aan ku banaanayn lagu fuliyo markaasay walaaloonayaan is arkayaan waa gartay dagaalkan sanadka horena waa dhacay sanadkaana waa taagan yahay waxaad moodaa inuu soona noqday bilna waa ku socdaa gaalkacyo marka natiijadiisa een, ama mas-uuliyaddiisa een, yaa qaadaya xaqa arrin ilaah